xilli uu socday dhismaha garoonka diyaaradaha ee degmada baled xaawo ee gobolka gedo ayaa waxaa haatan waxa ay guddiga gacanta ku hayeen dhismaha garoonkaasi codsadeen in laga gacan siiyo gabagabada garoonka iyagoona ugu baaqay dadka kasoo jeeda beled xaawo dowladda federaalk ee soomaaliya iyo cid weliba oo taageero ka geysan karta dhismaha garoonka diyaaradaha beled xaawo inay ka gacan siiyaan lacagaha ku baxaya gabagabada dhismaha garoonka diyaaradaha ee beled xaawo waxaan leeyahay waxaa jira nin malabka aanan goosan aqoon marka la soo gooyana ugu cunniin badan dadka dhuumanahayo ee baled xaawo ku nool oo cidi aanan kaa lahayn garoonkaa soo bax geerida iyo nolosha ilaahay baa hay subxaanahu wa tacaala qofna ha ka baqin yakhaaf allaah maa yakhaaf naas ilaahay bes ka baq imow waa horumarkii ugu fiicnaa ee abad ay baled xaawo higsan lahayd ayaan taagannahy maanta qurba joogta waxaad ku bixisaan waxyaabaha reer hebel baad dirirhayo hub baad ku gadandhaqaalaad ku bixisaan ilaahay baad kuga ciqaabi doona yowm alaakhira laakiin tan waxaad ku bixisaan waxay kuu noqonaysaa shaqada saddoqol jaariya ee dowladda federaalka dowladda federaalka waa dowlad ballaaran dee dhegahoodan waxa ku maqleen inay garoobkan qaybtay ku lahayn ay ka qaataan waxaan qaas baa qooni u diraya xildhibaanadii ka soo jeeday gobolka gado khaasatan degmada balaxaw inaa ilaahay ka baqdaan markaa xilkaan raadinaysaan ilaahaad baryaysaan dadkaan juhdi badan baan igula bixinayay juhdi ku bixiya garoonkan dadka ilaahay wax siiye ayagana dibadaha joogo oon baaqa u dirayna waxaa waaye wardagan lagaama leh imow waxaad bixin lahayd ku bixi halkan saddex qodob baan rabaa inaan oga hadlo qodobka koowaad waxaan boorrinayaa ama la hadlayaa si dhab ah oo daacada oola hadlaya dhammaan bahda dhallinyarada degmada baled xaawo iyo nawaacigeeda ku nool la inma arko kaalinkiinnina maadna qaadanin waxaan inkugu baaqayaa inaad u istaagtaan garoonka degmada baled xaawo sababtu maxaa yeelay annagu degmada keliix oon leennahay oon ku nool nahay oon ku dhalannay waa baled xaawo baled xaawo oo garoon hesho baled xaawo oo laami hesho waa horumar waay bulshadu waxay ka shaqayso waxyaalaha ilaahay ugu dhowaato bulshada waxaa ka mid ah waxyaalaha horumarka in laga shaqeeyo
maantay waxaan annagoo ah guddiga dhaqaalaha ee garoonka degmada baled xaawo garoonka diyaaradaha waxaan soo booqannay shaqadii iyo hawsha ka socota garoonka waxaan u malaynayaa maanta waa maalinkii sagaalaad ay shaqada socoto guddigii shaqada garoonka ku hayay saaxiibkay carabey guddoomiyihii hore ee degmada axmed barre iyo saaxiibkay maxamed daqare shaqo aad iyo aad u qurux badan bay qabteen maalinkii aan garoonkan bilaabaynay iyo maantay waa laba maxaa lihi jira maalin aad iyo aad u kala weyn waxaan u malaynahayaa saan rajaynayna hadda shaqadaasay ku socoto hadduu ilaah yidhaahdo aan rajaynayno wixii isbuucan ka dambeeyo raanweygi iyo iyo hawshii sidii maxaa lihi jira loo dardargelin lahaa baan gudagelaynaa waxaan rabaa inaan baaq u diro dowladda federaalka waxaan filayaa isku tashigii shacabkii reer baleda xaawe iyo maamulkoodii meel fiican buu marayaa weli dowladda federaalka doorkeedii ma hayno waxaan leenahay ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo dhammaan golaha wasiirada doorkii garoonkan waa weli inkama hayno waa inaad maxaa lihi jiray si deg deg u soo jawaabtaan waxaan kaloo rabaa inaan aniga baaq u diro marka labaad jaaliyadihii u dhashay baleda xaawe qof kastoo jaaliyad ah oo qurba joog ah oo ka maqan deegaankan garoonka aad ku soo degi lahayd berri saan ognahay dadka jaaliyadaha markay joogaan qurbaha ay joogaan waxay ku faanaan deegaankooda nin walba si u qurux baday bay ku faanaan maantay jaaliyadda qurba joogta ee reer baleda xawa waxaan leeyahay ilma adeerayaalow maantay garoonkan lainkama lahan waa kii aad ka dhoofi lahaydeen waa kii aad ku soo degi lahaydeen waa kii carruurtiin ay ka dhoofi lahaayeen waa kii wax walba oo horumar oo baled xaawo ka qayb qaadan lahaa dhan dhaqaale iyo dhan kastaba bulshada degmada beled xaawo ayaa si iskutashi u wada garoonka diyaaradaha iyadoona lagu wado in gabagabada ay beled xaawo yeelato garoon diyaaradeeda casriya